guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu u baaqaya mas-uuliyiinta galmudug in la ilaaliyo midnimada iyo wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ah lana soo celiyo wada shaqayntii ay hay-adahaasi la lahaayeen ka hor khilaafka haatan jira labo guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare waxa uu ku wargelinayaa dhammaan dhinacyada khilaafka galmudug in marnaba aan la aqbali karin in ay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada lagu burburinayo hoggaanka hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug ee ah xukuumadda iyo baarlamaanka iyada oo golaha aqalka sare uu ku jiro dadaallo uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada khilaafka galmudug isla markaana aqalka uu garwadeen ka yahay sidii loo heli lahaa xal waara oo ay wada gaaraan dowladda dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah in dhexdhexaadinta golaha aqalka sare waxa ay ka ambaqaadaysaa midnimada iyo wadajirka hay-adaha dastuuriga ee galmudug sidaa daraaddeed wax saameyn ah ku yeelan mayso xilka qaadistii hore u dhacday iyo kuwa hadda socda saddex guddiga joogtada golaha aqalka sare waxa ugu baaqayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku dhaqan galmudug inay ka qayb qaataan dadaalada xal u raadinta khilaafka ka dhex jira hay-adaha dastuuriga ah